نورنا لم يرى ربي في ليال الكرب نورنا لم يرى ربي في ليال الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaan inta uu socdana waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah mucalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala deegaanka kunyo barrow sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah aadaabta sharciga ah ee laga doonayo inay waalidiintu ku barbaariyaan carruurtooda waxaad sidoo kale maqli doontaan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyaynaysaa carruurtaada waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النوجب وسواه لم نجد أولى من مذهب وسواه لم نجد أولى من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
wahagaag carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran isbuucan waxaan waraysi gaar ah la yeelanay mucalimka baraha ka ah madarasada ibnu cumar oo ku taala deegaanka kunyo barrow waraysigan gaarka ah ayuu macalinku kaga hadlayaa taariikhda madarasada iyo dufcooyinkii ka qalinjabiyey waana kan waraysigii aan la yeelanay ee kusoo dhowaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowow idaacadda islaamiga hel furqaan wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa ku dhow hay-adaad alfurqaan macalin haddii aynu gudagalno een waraysigayna madrasadaada iyo magaceeda bal inoo sheeg walaala mandarasaday waxaa weeyaan waa madarasata min cumar waxaa ku taashaa magaalada kunyibarow een madrasada imise ardaya dhigato maxayse iskugu jiraan ardayda dhigato walaala mandarasada waxoo dhigata arday waa lixdin iyo konton u dhexeeyaan taqriiban lixdan arday oo wiilali gabdha isku jiro intaasa madarasada hadda joogta
goormaa la furo marka madrasada walaala madarasada waxaa loo furay labada kun toban iyo sagaalki ilaa taqriiban hadda waxaa shaqaynaysaa waa saddex sano intii hadda anasaan u joogo waa saddex sano waay ilaa taqriiban afar sano xaa laakiin hadda taartan kusoo wareegay ilaa yowmna haada waxaa weeyaan waa saddex sano waay Een, waa gartay ee xilligaas ilaa iyo haatan imse ardaya ka qalin jebisay oo ka aflaxday halkan waxaa ka aflaxday fadlada koowaad waa shan iyo toban aruur yaa xaayeen fadlada labaad waxaa ku garan jebisay waa sideed arday wiilal iyo gabdha isku jiraan fadlada saddeed waa tan waxaa ku garan jebisay hadda qoraa ku dhammaysay waa todoba arday oo saacad hadda joogno fadladan todoba arday hadda qoraan ku dhammaysay ee ka waran madrasada iyo manhajka ee ka baxo ama duruusta lagu barto een markii laga soo tago qur-aanka kariimka
horta awalan waxaa ka baxdaa kow qur-aanka kariimka kadib waa kutubka loo yaqaano siyara al arjizatu lma'iya midka labaad waxaa weeyaan al arbaciin nawawi midka saddexaad waxaa weeyaan waa xisbul muslim midka afaraad waxaa weeyaan taxfat al atfaal iyo jazari midka shanaadna waxaa weeyaan oo hadda ku socdo waa mandumatul abi isxaaq horta walaalow madarsadan horta insha allah hadda kolley waa madarsa qur-aan kariim lagu akhrinayo kolley waxaa rabnaa ilay ilay hadda qadaro insha allah in intii naftaan uga jirto qur-aankan uun bixino uun u xilino oo soo saarno arday u dagaalamayso kitaabka allah tabaaraka wa tacaala oo dunida ku jibinayso mushrikiintan kusoo dooshay muslimiinta guud een cilaaqadayna ka dhexaysa waalidiinta iyo adiga iyo ardayda ka war walaal ilaadan oo dhexaysa waalidiinta iyo ane waa iska fiican tahay maasha allah waxaa dimaad uleys ah ama dhab ah horta dhexdan kuma jiraan weligeyna kulliga hadda waalidiin iyo animiska hor imaanin n haddii aad tihiin ee, haddii aad tahay ee, adigoo mucalinka ah mucalimka ah iyo waalidiinta ma ka waraysaan ardayda
haa waa laiska warhayaa arday haddii laisku warhaynin waxaa weyaan khadka ka baxayaan laakiinse waa laisku warhayaa waalidiintina ayaga arday waa ku warhayaan gacanta ku hayaan maalimintan gacanta ku hayaan jadwalkii iyo xilliya ayaga oo aad madrasada oo dugsi aadi jireen xilliya ayaga guriga joogaan in badan waa waa laiska warhayaa maalinkiiyo arday ugu dambeyntii maxaa dardaarana usoo jeedinaysaa waalidiinta ay ardaydooda wax ka bartaan madrasada ibni cumar iyo guud ahaan muslimiintaba horta awlan waxaa soo jeedinaya dadka muslimiinta ah in ku dadaalaan waxbarashada diinta islaamka oona difaacaan madrasadana waalidiinta ku xiraan haddii soo gudbo ayna in dadaalaan insha allah ilmahana ku dadaalaan oo diintana ku dadaalaan intaas ugu dardarama insha allah
إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي أنا مسلم أنا مسلم نظيف الجسم والملبس نظيف عندما أمشي نظيف أينما أجلس أنا مسلم أنا مسلم نظيف الجسم والملبس نظيف عندما أمشي نظيف أينما أجلس ولا ألقي على الأرض بقايا الأكل والورق أنظف كل ما حولي فهذا الأمر من خلقي فبيتي دائما يزهو ومدرستي وشارعنا وأرض الحي والبلدة وملعبنا وجامعنا فلا الأمراض تأتينا ولا الآلام تبكينا فنحن نعيش في رغد ورب الكون يحمينا أنا مسلم أنا مسلم نظيف الجسم والملبس نظيف عندما أمشي نظيف أينما أجلس أنا مسلم أنا مسلم نظيف الجسم والملبس نظيف عندما أمشي نظيف أينما أجلس
waa hagaaga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markanna waxaad ku soo dhowaataan aadaabta sharciga ah ee laga doonayay in ay waalidiintu ku barbaariyaan carruurtooda waxaana inoo soo jeedinayaa sheekh xasaan xuseen aadam abuusalmaan
cumar bn abi salama oo nabigu wuxuu arkay gacantiisu ay wareegayso xagga xidhada ka laacay ooan bisanka u qabanaynin oo muxuu gacantiisu ay wareegayso waa wiil yar nabig wuxuu yihi sami illaaha wa kul biyamiinika wa kul mimaa yali waa wiil yar oo isagu umu salamaa dhashay marka wuxuu horta bisankan bisanka u qaba raashinka bisanka waa inaad raashinka u qabato gacanta midigna aad ku cunto waxa ku xigana aad cunto asalna waa sida shayga ku xigay xidhada dhankaas uxiga laga cuno hal mar bay culimmadu ka soo reebeenoo waxay leeyihiin weelkii iyo saxankii haddii hilibku hal dhinac maro ama khudaartu meel iskugu eh, isu marto waad laaci kartaa laakiin haddii saxankii dhan walba wax laga saaray waxaa weeye asalku inaad dhankaada ku gaabsatood ka wado haddii laakiin eh, khudaarta iyo nacfigaba xagga u mar lagu dhihi maayo ma laaci kartid ninka kula fadhiya hadduu nin xariif yahay ha soo riixi hawsha ha soo celi haddii laakiin xariif noqon waayo waxaad xaq leedahay laacdaad xaq u leedahay muhiimadda waxaan uga jeedaa carruurtu ayagoo yaryar buu nabigu ku bilaabaya tarbiyada wax walba waa in laga saxo fuqahadu waxay is wadeen usuuliyiintu carruurtan hawshan la faray ma iyaga waajib ku tahay mise waalidka waalidka waajib ku tahay adaa waajib ay kugu tahay adabtan iyo akhlaaq ummadda inaad barto iyo waajibaadka asaguna waxaa laga rabaa inuu qaato u hoggaansama laga doonaya nabigu calayhi salaatu wa ibn cabbaas hooya oo qaan gaadhay yaa wuxuu barayaa masaa'il min acdam almasaa'il masaa'il alqada walqadar masaa'il alqada walqadar innagu waxaan barannaa markaynu gaamuro oo intaan qur-aanka dhammayno ee Abu- abushujaca la soo akhristo ajrumiga la leefo oo meelaha waasitiyada la akhristo oo kadib baa waxaa loo gudbaa masaa'il alqada walqadar ibn cabbaas oo yar oon qaan gaadhin oo ay dhici karto inuu toban sanaba gaadhin yaa nabigu wuxuu barayaa acdam masaa'il alqada walqadar نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad kataba allahu lak hadday doonaan oy ku kulmaan inay wax ku dheefiyaan wax ku taraan kulligood waxba kuma tari karaan waxna kuma siinka allahuma inuu rabbi kuu qorayba mooye hadday kulligood go-aan ku qaataan inay dhib kuu geystaan ama ku dhibaan dhib kuuma geysan karaan kumana dhibi karaa allahuma ilaahay kuu qoray kuu qadaray mooye maxaa yeelay waxaa leey jafa ruficat alaqlaamu wa jafat isuxuf qalam alqada walqadar mar horu dhacay adoo xab iyo biyaa la qoray waxaad kasban lahayd waxaad calfan lahayd ajashaadii wixii ku gaari lahaa yacni nabigu wuxuu tusahaya u sheegahayaa in wax walboo iman doono yahay shay qadaran oo qoobjariir iyo walbahaar badan uusan kugu imanin qadaha iyo qadarka ilaahay rumayntiisu waxaa laga faa'iidaa yaqiin iyo sabr waxaa laga faa'iidaa sugnaansho iyo deganaansho haddaad og tahay shay walboo rabbi kuu qadar inuu ku qaban axad kaa badbaadin karna uusan jirin shay walboo rabbi kuu qoro wanaaga inuu ku soo gaadhi wax kaa hor istaagi karna uusan jirin yacni waxaad ku soconaysaa tumaan adoo xasiloon oo degan baad shaqaysan haddii laakiin qadaha ilaahiyo qadarkiisa aan rumaysnayn walbahaar iyo walwal baa ku baabiinaya wadna fog baa ku dili meelaad ka socotay meelaad u socotay midnaba dareemi maysa hawshaa nabigu wuxuu u barahayaa waa ilmo yar waana ahalkiisii masaa'ilka diineed ama caqiida ha noqoto ama fiqi ha noqdo ama siriya taarikh ha noqoto ilmaha waa in la baro waxa diinkiisa anfaca waajibku saaran wey waajibaadka muhiimka ah ee had iyo goor loo baahan yahay carruurta in la baro waxaa ka mid a cadliga garsoorka waalidkuna waajib saaran weeye carruurtiisa inuu garsooro caadil u noqdo ittaquu llaha wacdilu bayna awlaadikum nabi wuxuu ilaahay ka cabsada oo carruurtiina u garsoora dhexdhexaad u noqda cadligu laba waajiboo isgarab socdo wey mid waa waajib yaa lagu dhawaasho iyo qurbo midna waa ilaalinay dhaqan carruureed wey carruurtu hadday dareemo inaad kala jeceshahay ama aad u kala eexanayso cuqdad bay isu qaadayaan way isnacahayaan ayagoo col ah oo mid walba ka kala uu gaadayo yay qaan gaadhayaan wayna kala tegahayaan xataa haddaad mid jeceshahay jacaylka ha u muujinin kuwa kale iska qarso hoosta oga ducee wanaagga uu kuu sameeyey ka mahadnaq laakiin ayaga kale inaan dareesininbaa u wanaagsan ubadka intiisa kale waad ogtihiin baan u malayn waa laga dhararsan nabiyullaahi yuusuf xubbiga aabbihii dhibku u geystay adduunkiisa soo hawshaalla lama socdo khatar wey waalidku inuu muujiyo xubbiga badan oo ubadka qaarku uu qabo xubbigaa laguma haysto ilmaha sagaa ku kasban carruurta ayaga kale wanaagsan oo midbaa baari ah aabba hooyo kugu hayn oo wadnaha kaala bixi midna sidii ninbuu kula xisabto inuu taagayo maxaa tiri buu ku leeyahay markaad midka asaga ah sidii laba nin baad u dhaqmaysaan baan u malay laakiin midka asagoo wadnaha kaala baxaya ku diyaarsaday kaasi waad ku qasbantahay inaad qalbigaadi iyo wadnahaadiba siiso laakiin waxaa weeye waa in aan dhaqankaadi laga dareemin dhaqankaadi haddii laga dareemo asagiibuu dhib ku noqo waana ku baaba'aya ayaguna hadhow waa isbaabi'inayaan wayna kala dhimanayaan inta badan ubadka isnaca ee markay wanagan kala go'a waxaa sabab u ah waalidiintii qaabkay ula dhaqmi jireen caddigu waa laasim adduunka marka la joogo dhaxalku qaabkay u qaybsan yaga u taallaa markay dhintaan oo kitaabka rabbiga ku qaybsanaya laakiin intaad nooshahay waxsiismada hadalka wejiga la dhaqanka ka daryeeridda waxbaridda waa inaad u sinto rag iyo dumarba soomaalida waag hore waxaa ku badnaa hadda waa laga ilbaxay waa ilbax diinid oo wanaagsane waag hore waxaa ku badnaa in carruurta aan haweenka wax la barin carruurta dumarka dhadig inaan waxba la barin oo xoolaha la raacsado oy raashinka kariyaan oo masagada tumaan wiilashuna ay wax bartaan bal waagi hore waxaa badnaa carruurta wax la bari ee rag labka ah weliba kuwa doqomaday u badnaayeen waagi hore aidinla kaftame soomaalida waxay dhaqan u lahaayeen midka dirace wiilka dirac ee fariidka ah ee caqliga badan ee laxjeclada badan ee fiidhoon ee soo jeeda geel iyo looda la raacin jiray iyo xoolaha loo diri jiray midka madadarka ee asagoo xoolaha fakiy ee gududanhaya barwaaga ku laaya xoolaha ee wix la raaciyaba sii daaya ee meel la qaban waaga ayaa dugsiga qur-aan la geyn jiray dhaqanka hore saas u badnaa idan inuu maskax badnaada laga yaaba xagga fahmada iyo xifdiga oo uu yahay nin faahima laakiin caqli ma jiro caqligu xaynta ku ilaalin waaye iyuu diin ku ilaalinhaya
لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب عائشة تعالي يا ابنتي إلى طعام الغداء ها قد أتيت يا أبي هيا بسم الله تفضلوا بسم الله
سم الله وكل باليمنى رسول الله معلمنا سم الله وكل باليمنى رسول الله معلمنا قل يا سعد بسم الله قل يا سعد بسم الله فله الحمد قد أطعمنا فله الحمد قد أطعمنا سم الله وكل باليمنى رسول الله معلمنا سم الله وكل باليمنى رسول الله معلمنا قل يا سعد بسم الله قل يا سعد بسم الله فله الحمد قد أطعمنا فله الحمد قد أطعمنا عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل قبل الأكل وبعد المأكل سم الله وكل باليمنى رسول الله معلمنا سم الله وكل باليمنى رسول الله معلمنا قل يا سعد بسم الله قل يا سعد بسم الله فله الحمد قد أطعمنا فله الحمد قد أطعمنا
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlaya sidaa u tarbiyeynaysaa caruurtaada waxaana halkan aalaba ka soo jeediya a-sheykh cabdulilaah abuu khaalid قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين القاعدة التاسعة عشرة وقاعدة سقالية طمنات حليه ولالك قاعدة حليه كن مستمعا جيدا لابنك فإذا لم تكن كذلك لجأ إلى غيرك وباح له بأسراره وهمومه ومشاكله cunugaaga ama wiilkaaga waxaad u noqotaa mid si wacan u dhegaysta wuxuu sheegaya ee ka cabanayo haddaadan saa yeelin dad kalu aadaya oo arrintii dhibtiisa ula tegayo oo uu iyaga maarata inay ka xalliyaan uu raadinayo sirtiisina uu sheeganaya adigoo adigoo kugula dhici waayey ilaa abba dhegaysu furanya ma tihidin markuu kula hadla wadaa masiinaysaa moogta mashaakilkiisii iyo hamigiisii dad kale ula tegaya marka saas inayna dhicin waxaa lagaa rabaa saas intaas u dhicin wiilkaaga cid kale uusan hal ka raadin adigu inaad noqoto mustamican jayidan dhegaysta wanaagsan noqo oo mushaakilka uu sheeganaya ka dhegaysta hadduu matalan ku yimaado isagoo maanta kaaga warramay wixii madrasada ama dugsiga ka soo qabsaday si ihtimaam ku jiro u dhegayso wuxuu sheegayo wax kale kuguma ina inaad ka dhegaysato kugu yimi bal waxa dhibta maanta la soo kulantay inaad ka dhegaysato ayuu kugu sheeganaya aabihii baa tahay qof kaa mudan inuu u sheego sirtiisa ma jiro wuxuu kale kuu sheegaya waxa caqligiisa ku wareegaya uu ku fikirayo markuu saa kuugu warramayo ee sirtiisa kuu sheeganayo ee dhibaatadii madrasada matalan kaga soo dhac maanta kuu sheegayo isaga wax kasta taasaa uga muhiimsan inaad ka dhegaysatuu rabaa shuqulka adigoo ku jirta ku mashquulsantahay isaga taasaa uga muhiimsan marka horan mashquul baanahay markaad ii sheegi doontaa iyo ka dhegayso shaqada jooji ka dhegayso dareenkiisa ogow iyo waxa wiilka kusoo dhacay madrasada ka soo qabsaday ha noqon muxaqiq ama dembi baadhe ha noqon markuu yidhahdo madrasadii maanta waxbaa matalan ay soo gaadhay dad baan soo laynay ama ilmaha waxay geystay ama boorsadii iga jexjeexay ama maaragtay waxay igu dhiftay nabar igu dhiftay ha odhanin ha waan garanayaa adiga adigaa bilaabay adigaa mushaaqiba adigaa dhiblowa warkaasuu kaa soo bixin hadduu arrintaa kuula yimaado oo yidhahdo hebel baa maatan maatan idulmiyey oo iskuulkiisa igu galay ama madrasadii muxaaqiq ha noqon dembi baadhe ha noqonne weligaa dembida ha noqon ha odhanin alasta anta man bada'a soo adigu maad bilaabin ninka maarta dhibta kuu geysa adaa ku bilaabma ha- wiilkii markiiba muxaaqiq nin boolis ha ku noqonin ha odhanin adigaa shaqiya adigaa dhib badan adigaa dhibta geystay dadku maaragtay adaa gardaraystay ha odhan ka dhegayso horta si wacan uga dhegayso markaasaad ogaan doontaa qofka gefku ka yimi isaga mise ilmaha kale uu ka cabanayo ama ciduu ka cabanayo si wacan baa horta looga dhegay inaad ka dhegaysto wey aabbayaal badan markaa ma oga ama hooyooyin badan ma oga faham la-aanta ilmaha ay fahmi laayihiin waxaa weeye inay keento suu tasarruf ilmuhu hadhow inuu maaragtay uu qalla- qalloocsamo ama uu leexdo marka waxaa la rabaa inaad si wacan u dhegaysatid wuxuu ka cabanayo aad dhegah u raaricisid waxaad ka qaban kartid ka qabatid hadduu isagu gardaran yahay aad u naseexaysid haddii laga gardaraa ama dhib loo geystay aad maaragtay arrinta si degan ku xallisid oo dadkii dee ilmaha kale ka dhashay ama cidda ilmaha dhibtay soo dhibtay aad adigoo degan u tagtid oo dariiqa maaragtay saxiixa ula tagtid oo islaami ah oo maaragtay axkaamtana aadan markiiba iska gaadhin inankayga wala gardaran yahay aad markiiba usha soo qaadatid ama isagii eeddaad saarto tidhaahdo anaa og adigaa dhiblo maaragtay adaa dadka dhibay saasaa lagu dilay hadhihin هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada konton iyo lixaad ee xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana halkan inooga soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhawaado xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam diinka bixii bani sulaym waaqidi ayaa sheegay markuu waranayay xadiidka sufyaan binu abi cabjaa asulami wuxuuna ahaa mid og in tolkiisa dinta ka baxeen boqor ka mid a boqoradii khasaasinada ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam usoo diray qaafilo wado hadiida ka kooban miski canab iyo fardo waxaa la soo baxay ergadii loo soo dhiibay markii ay soo gaareen dhul ka mid ah meelihii ay degnaayeen reer sulaym ayay ogaadeen in nebigu geeriyooday markaa bay qaar ka mid ah reer bani sulaym ku qanciyeen inay qaataan hadiyadaha diintana ka baxaan qaarkooda waa diideen waxayna dhaheen haddii moxamed geeriyooday rabbigii moxamed ma geeriyoon oo waa rabbi nool mana dhiman hase ahaatee qole ayaga ka mid ahaa ayaa qaatay diintana ka baxeen markii abubakar madaxtirmada muslimiinta qabtay ayuu u qoray macaan bin xaajir inuu madax ugu noqdo reer suleym inta islaamka baaqi ku noqotay macaan arintaas waa u qumay si wanaagsan wuxuuna xasuusiyey dadka geerida nebiga wuxuu sidoo kale sheegay oo dadku xasuusiyey wixii allah nebigiisa ku yidhi oo ahaa innaka mayitun wa innahum mayituun iyo wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad qalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum iyo aayadaha kale oo kitaabka allah ku jira markaa buu helay xoogaa dad ah waxayna uga baxeen qoladii gaalowday dhinac waxayna bilaabeen qoladii gaalowday in ay dadkii weeraraan dilkii fujaa ah iyo gubidiisii markii abubakar go-aan ku qaatay inuu weerar ku qaado reer sulaym ayuu ka dalbaday macaan inuu raaco khaalid xilkaasna ku wareejiyo walaalkiisa dariifah binu xaajir sidii ayuuna sameeyey dariifana wuxuu sameeyey inuu u habarwacday wixii islaamay ama diinta baaqi ku noqday si ay ula dagaalamaan gaalada diinta ka laabatay iyadoo xaaladu sidaas tahay ayaa waxaa abubakar u yimid fujaa ah oo magaciisu yahay iyaas binu cabdilaahi binu yaliil wuxuuna ku yidhi waxaan nahay muslim waxaan rabaa inaan la dagaalamo dadka gaaloobay hubna ma haysto ee ihubeey arrintaasi waa uu ku farxay abubakar wuxuuna siiyey soddon neef oo geel ah iyo hub hase ahaatee wuxuu bilaabay fujaa ah in uu dilo muslim iyo gaal wixii uu arko xoolahana ka qaato waxaana la socday nin lagu magacaabi jiray nujaabata binu maythaa iyo dad kale oo murtadiin ah markii warkiisu gaaray abubakar ayaa abubakar usoo qoray dariifa waraaq uu ku odhanayo waxay ka socotaa abubakar waxayna ku socotaa dariifa nabadgelyo korkaadu ha ahaato intaas kadib waxaa ii yimid cadowgii allah ee fujaa ah wuxuuna ii sheegay inuu muslim yahay wuxuuna iga dalbaday inaan hubeeyo kadibna waxa uu sameeyey inuu qof kasta uu arko xoolaha ka qaato ama dilo asagu aan u kala sooceenin muslim iyo murtad haddaba waxaan kaa codsanayaa in aad weerar ku qaado oo aad disho ama nolosha kusoo qabato oo aad ii keento dariifa ayaa waraaqdii ku dul akhriyay tolkiisii waxayna u dhaqaaqeen dhanka fujaa ah si ay ula dagaalamaan waxa uu usoo galay ibnu muthana waxuuna dilay nujaaba kadibna waxa uu u dhaqaaqay dhanka fujaa ah waxaana dhex maray dagaal adag kadib markii fuja-ah uu dareemay in raggiisii jabeen ayuu yidhi dariifow waxaan ahay muslim waxaan sidoo kale ahay amiir sida abubakar amiir kaaga dhigay ayuu anigana amiir iiga dhigay mana iga xigrid abubakar markaas ayuu dariifa ku yidhi haddaad muslim tahay hubka dhig hubkii ayuu tuuray kadibna waa la xiray xilli xirigii sii socda ayuu yidhi dariifow maxaad ii xidhe dariif ayaa usoo saaray kitaabkii abubakar markaa buu dhahay maqal iyo adeecitaan ayaa u sugnaatay warka abubakar kadib waxaa loo gudbiyey dhanka abubakar isaga oo ay wadaan tubaniye muslimiin hubaysan markii abubakar loo geeyey ayuu abubakar u dhiibay reer jasham waxayna ku gubeen deb sidoo kale waxaa abubakar u yimid qabiisa oo ahaa mid ka mid ah reer darbaan wuxuuna u sheegay in uusan diinta ka laaban abubakarna waxa uu amray in uu inta islaamka ku hartay ee tolkiisa ah kaashado lana dagaalamo dadka diinta ka baxay waxa uu helay dad badan oo tolkiisa ka mid ah wuxuu bilaabay inuu weeraro meeshii murtad lagu sheego ilaa uu markii dambe gaaray guriga xumaytata binu xakam ashariidi waxa uuna helay inuu maqan yahay oo ciidan murtadiin aruurintooda ku maqan yahay laakiin waxa uu helay cid la degneed oo murtadiin ah kuwaas ayayna dileen maalkiina ka qaateen markii xumaytata yimid xaafadiisa ayaa loo sheegay wixii dhacay markaabuu hubkiisii qaatay oo muslimiintii daba galay wuxuuna uga daba tagay ayaga oo sii socda wuxuuna ku yidhi qabiisa miyaad dishay dariskaygii wuxuu ugu jawaabay dariskaagu waxay ka laabteen diinta islaamka wuxuu ku yidhi ma dadkii gaaloobay ayaad inaad kasoo tagtay ayaad dishay nin dariskayga ah oo ammaan iga soo doonay iyo inaan dadbadiyo qabiisa ayaa yidhi arrintaasu waa dhacday markaabuu waran la dhacay taas oo keentay in qabiisa uu ratigii uu saarnaa ka dhaco kadibna waa uu ruux tiray qabiisa waxa uu ahaa xilligaasi nin aan ciidan la joogin oo raggiisii waa kala tageen abubakar ayaa qaalid usoo qoray dhambaal uu ku odhanayo haddii allah guulkaa siiyo bani xaniifa ha ku nagaanin ee waxaad weerartaa bani sulaym waxaadna ku dhigtaa dharbaaxo ay ku aqoonsanayaan waxa ay diideen mugga uu leeyahay carab jilbaha ay ka kooban tahay waa jilibkaan ugu cara badanahaye nimankaasi waxaad ku dhigtaa wax ciqaab u noqdo ha ka daalin in aad gubto bani suleym markii ay maqashay in qaalid kusoo wajahan yahay ayay soo aruursatay dadkii gaaloobay wixii ay heli karto waxayna isku diyaarisay dagaal adag waxaana hogaaminayay nin la dhaho abushajarah binu cabdilcuza waayiga markii uu bareeyay ayuu qaalid ku aaday deegaankoodii wuxuuna guubaabiyey ciidankiisii wuxuuna amray in la gashado dharka dagaalka ciidankii waxay ka sheeganayeen hubyari gaadiidyari iyo dhaawacyadii kasoo gaaray dagaalkii bani xaniifa inkastoo taasi jirto haddana qaalid waa uu dhabar adeegay waxaana meesha ka dhacay dagaal la isku hilboobay kadib allah ayaa guusha siiyey qaalid waxuuna ka qafaashay dad badan kadibna waxa uu qoday godad waaweyn kadibna waa uu ku guray waana uu gubay abuushajar maalintaas muslimiinta wuxuu u geystay dhib badan rag badanna waa ka laayay wuxuuna ka tiriyey gabay uu ku leeyahay warankeygu waxuu ka waraabay dhiigga ciidanka qaalid hase ahaatee waa uu islaamay waana ka cudur daatay gabaygaas waana diidi jiray inuu yahay ninkii tiriyey xilligii cumar ayuu madiina yimid wuxuuna kusoo dhacay cumar oo dadkii fuqarada ahaa raashin u qeybinaa wuxuuna ku yidhi waxaan ahay faqiir ee wax isii cumar ayaa yidhi waa kuma adigu wuxuu yidhi abuushajara cumar ayaa yidhi cadowgii allow adiga miyaan ahay ninkii tidhi gabayga saas ah wallaahi inaadan ii nowlaanaynin qabiid yahow kadib ushiisii weyneed ayuu la aaday hase ahaatee abuushajara ayaa cararay oo hashiisii inuu koray ka fakaday cumar mana uu suurogelin inuu helo ilaa uu ka geeriyooday cumar abuushajarah islaamnimadiisu waa wanaagsanaatay wuxuuna ahaa mid cumar u naxariis dalbo hadduu soo xasuusto wuxuuna dhihi jiray ma aanan arag qof looga heebaysto sida cumar intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caruurey xalqadii konton iyo lixaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socotay toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاضياه مشرق في دروب الموكب آه فاضياه مشرق في دروب الموكب